haatanna waxaaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waa kan maxamed colaad xasan oo nala socodsiiya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaad walba maalinta axadda ahdaan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o e laanta afka soomaaliga magaalada muqdisho waxaa dhowaan looga dhawaaqay in la furi doono maktabadii ummadda oo ku burburtay dagaalkii ka dhacay soomaaliya horaantii kii xaflad lagu maamuusayey mashruucan dib loogu dhisayo maktabadda ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho dhowaan waxaana laga sheegay in ilaa iyo haatan la hayo ilaa labaatan kun oo buug qaar badan oo kalena la filayo haddaba barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha oo aan had iyo jeer ku soo qaadanno mowduucyada siyaasadda arrimaha bulshada iyo arrimaha kale ee ay danaynayaan toddobaadka dhegaystayaasheenna waxaan ku eegaynaa maktabaddaasi waxaana marti ku ah maamulaha mashruuca maktabadda ummadda ee la furayo saynab maxamed xasan inta uu barnaamijka socdana waxaa su-aalo la xiriira maktabaddaasi iyo hirgelinteeda ku weydiin doona qaar ka mida dhegaystayaasheenna oo meelo kala duwan jooga saynab kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga aada iyo aad ayaad umahadsan tahay waana waxaana maaragtay mahad celinayaa v o a waana salaamayaa dhammaan dhegeystayaashiina saynab bal waxaad marka hore faahfaahin yaro kooban naga siisaa mashruucan lagu furayo maktabadda ummadda marka hore bal dhegeystayaasha intaanan su-aalaha iga gudagelin bal faahfaahin yaroo kooban ka sii ha runtii horta maktabadda ummaddu guud ahaan waa maaragtay daar weyn oo ay leedahay dawladda soomaaliyeed ayna lahaan doonto dawladda soomaaliyeed waxay ku taalaa maaragtay bartamaha magaalada muqdisho waxay kasoo horjeedaa tiyaatarka iyo taalada xawataako waxayna ku xigtaa guriga hooyooyinka laakiin namacadka heritage ee daraasaadka siyaasadda oo ah madkaxmaalkii ugu horeeyay soomaaliya ayaa keenay fikirka ah in dib loo soo nooleeyo maktabadii ummadda marka mashruucan runtii waa mashruuc iskaashi ah oo ay ka wada maaragtay qayb qayb qaadanayaan hay-adaha dawliga ah gaar ahaan wasaaradda horumarinta adeega bulshada oo ay hoos timaado wasaaraddii waxbarashada iyo hiddaha iyo tacliinta sare oo actually iyagu leh daarta ganacsadada soomaaliyeed oo runtii iyaguna aada usoo dhaweeyey oo ballan qaaday in ay qayb lixaadle ka qaadan doonaan mashruucan sidoo kale maaragtay waxaa iyagana aada iyo aada usoo dhaweeyey bulshada rayidka ah iyo hay-ado aan dooli ahayn iyo ardayda jaamacadaha saynab xafladdii aad dhowaan ku qabateen magaalada muqdisho oo aad ku sheegteen in maktabadda ummadda dib loo howlgelinayo waxaad ka sheegteen inaad hesheen buugaag oo buugaag fara badan ilaa labaatan kun gaaraya aad hadda haysaan buugtaa halka aad ka hesheen iyo cidda maalgelisay waxa aan hayno waxa waa labiyo labaatan kun oo buugaag ah oo ka timid maraykanka oo maaragtay uu soo diray congressman kiit ellison oo minnesota laga soo doorto kana mid ah saaxiibada maktabada ummadda iyo books for africa xagga dhaqaalaha runtii maaragtay waa dhaqaale ururinteedii hadda ayaan ayaan maaragtay wadnaa oo aan aan bilaabayna waxa aan rajaynaynana waxay tahay kuwa horta inaan ka bilowno ganacsatada soomaaliyeed maadaama fekerkan uu yahay feker ka yimid soomaali in ay soomaalidu yeelato oo dhaqaalaha ugu horeeyo ganacsatada soomaaliyeed iyo dhammaan maaragtay umada ummada soomaaliyeed meel walba ay ku nool yihiin ama ha qurbaha ha joogeen ama wadanka gudihiisa ha joogeen tabarucaad ka timid ayaan rabnaa horta marka hore in aan ku bilowno kadibna aan ka kaashi kale iyo maaragtay kaalmo aan ka raadsano iyagana maaragtay hay-adaha waaweyn ee deeqda bixiya ama ha noqdeen maaragtay kuwa international communitiga ah ama ha noqdeen kuwa soomaalida ah wa waa gartay su-aalaha waan usoo noqon doonaa waxaan rabaa dhegeysto ku jira qadka inaan soo geliyo dhegeysto ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso waa maxamed axmed taahir waxaan idinkaga soo xiriiraya dalka kuwait caasimada kuwait run ahaantii waa barnaamij aad loogu farxo oo soo dhaweyn mudan furitaanka maktabadii qaranka ee soomaaliya iyo dib usoo noqoshadeeda haddii aan nahnay dhalinyarada reer kuwait golaha hiddaha ee dhaqanka soomaaliyeed aad baan ugu faraxsanaanay waana waana aad baan u ammaanaynaa dhalinyaradii u istaagtay hablaha iyo wiilasha ee barnaamijkan inay suurtageliyaan wuxuuna ka mid yahay maadaama dalkii hadda dib nabadii iyo usoo noqonayso oo dalkii ay dadkii wax u bartay dadkii kale usoo noqonayaan waxay ka mid tahay maktabadda meelaha nabadda kaaba waxyaalaha ugu muhiimsan ee shacab burburay dib ugu soo celin karaa xanaanka wanaagsan nolosha wanaagsan usoo celin kara ay ka mid tahay in ay dadku usoo noqdaan wax akhrinta dabcan annaga soomaalideena waxaan jeclanahay akhrinta waan jeclanahay laakiin aad bay nagu yar tahay maktabadana waxay noo noqon doontaa ama u horseedi doontaa ummadda inaan tallaabadaas aan aan ku tallaabsano oo aan aan ay nabadda inay kaabto waxaan oran lahaa ama aan weydiin lahaa walaasheen mawduucan maadaama aad kusoo jirteen in muddo aad kasoo shaqeynayseen aada aragteen shacabkii ardal waaqica aad joogteen oo gudaha soomaaliya magaalada muqdisho gaar ahaan aad joogteen sidee u aragtaan raqbada ama rabitaanka dadku ay u qabaan inay wax akhriyaan ama buwaagta ay soo akhriyaan istiraatiijiyad noocea u degsateen idinkana inaad la tacaamushaan shacabka raba inay maktabadda la tacaamulaan hadday ahaan lahayd iyo baabitaanka buwaagta inay ka qaataan iyo inkale maxaa ugu talagasheen dadkaas oo istiraatiijiyadiina fog ay tahay sidoo kale suuqgeyntii laftigeeda maktabadii waxaana dad dhumay oo muddo labayo labaatan sana saddex labaatan sana dagaal ku jiray aanan aqoon wax akrintaad iyo buwaagti waxaad sidee ugu talagashay inaan marketing ama dadka ku faafisaan fikirka ama thaqaafada ah wax akrinta si mawduucan muxuu ku tiirsan yahay oo maanta dadki maxaa u sheegi karsaan leedi horta waa runtii su-aalo aada iyo aada u fiican waad mahadsan tahay waxaan rabaa horta marka hore waxaad wax ka taabatayba waa run oo hadafka maaragtay maktabada ummadda waa in ay noqoto maaragtay hoyga hal abuurka iyo baahin dhaqan ku salaysan wax akris waxbarasho iyo cilmi baaris aragtida fogna runtii waxay tahay ama hiigsiga maaragtay maktabada ummaddu in ay waa sar u qaadista nabadda xasiloonida iyo dimuqraadiyada iyada oo adeegsanaysa maaragtay urin iyo faafin aqooneed iyo isxilqaan bulshada runtii waxaan sameynay istaraatiijiyo dheer oo maadaama annaga aan nahay ummadda soomaaliyeed ummadeenu runtii aada caan uguma aha in ay wax akhriska gaar ahaan maaragtay dadka waddanka gudihiisa jooga laakiin waxaan nahay dad ku fiican hadalka iyo maaragtay war isu gudbinta iyo wada fariisiga iyo wada sheekaysiga marka runtii waxaan sameynay barnaamij aan ugu talagalnay oo maaragtay ku saabsan wax akhriska istraatiijiyo dheer iyo maaragtay marketing labadaba ama suuqgeyn taas oo aan rabno maaragtay in aan soo bandhigno in aan isticmaalno aaladaha maaragtay ama social media ha noqdo sida facebooka iyo maaragtay twitterka iyo ama ha noqdo hadda sida barnaamijkan hadda maanta aan aan aan v o e da ka sheegayno oo ah radioyaasha telefishinada kulli inaan isticmaalno oo aan isticmaalno wax akhriska iyo qiimaha uu leeyahay iyo in dadka lagu baraarujiyo barnaamijyada aan u sameynay ama adeegyada aan maktabada u qorshaynay hadda waxaa ka mid ah in ay yeelato maaragtay maktabado wareega oo sida maaragtin oo hadda bas oo kale bas weyn oo oo maktabad ah oo buwaag wado oo iskuullada maaragtay gaar ahaan caruurta yaryar in iskuulladii la geeyo loo akriyo inaan inaan casuuno maaragtay dad qorayaal ah oo ay wax u akriyaan ciyaalka iyo dhalinyarada inay iyagu yimaadaan oo meesha ay wax ka akriyaan oo aan ku casuuno dhalinyarada iyo dadka laakiin runtii barnaamijkan maktabada ummadda aada iyo aad ayay u danaynayaan ardayda iyo maaragtay dhalinyarada iyo dadka maaragtay xirfadleyda ah intaba sababto oo waxay yidhaahdeen inkastoo jaamacadaha qaar ay leeyihiin maktabado yaryar haddana uma furna ummadii oo oo waxa public library loo yaqaana ama maktabad ummadeed oo dadka u furan oo qof walba uu tegi karo oo ka heli karo macluumaad ma lahan magaalada muqdisho oo oo runtii ay lagu qiyaasay inay ku nool yihiin ilaa iyo in ku dhow maaragtay laba milyan oo qof ardaydana jaamacadaha iyo dugsiyada marka la isku darana lagu qiyaaso ilaa iyo conton runtii waa barnaamij dheer oo aan rabno in dadkeenna aan bedelno dhaqanka oo lagu abuuro dhaqan wax akris iyadoo qofka uusan u akrinaynin in duruus loo soo diray iyo imtixaan inuu galo oo oo ku baramooso oo laga yaabo hadhowna inuuba iloobo waxaan rabnaa inay noqoto dhaqan inuu qofku mar walba wax akriyo waxyaaba uu xiiseynayo waxaan rajaynaynaa inaan keenno macluumaad kala duwan oo dadku maaragtay uu qof walba heli ka heli karo wax isaga uu xiiseynayo waxaan kaloo kusoo daraynaa maaragtay aaladaha waxyaabo maqal iyo muuqaal ah waxaan rabnaa also inay maktabadu inay yeelato maktabad digitaal ah oo maadaama wadanka aysan jirin maktamada maktabado badan ama xitaa dadka dadka qurbaha joogo oo rabo inay maaragtay cilmi baaris ka sameeyaan soomaaliya ay macluumaad ka heli karaan qof walba oo internet leh laakiin waxaan kaloo rabnaa inaan maktabaddu inay yeelato meel weyn oo runtii maaragtay kayd leh iyo xog oo maktabadaha kale ee wadanka ku yaallo ay ka kasoo doonan karaan oo ka qaadan karaan macluumaadka ay u baahan yihiin marka runtii waa qorshe waxaan waxaan waxaan rabnaa inay maktabadaani noqoto maktabad maaragtay casri ah oo la tartami karto maktabadaha kale ee ee dunida gaar ahaan maaragtay kuwa kuwa ku yaallo afrika iyo maaragtay meelo kale oo dunidoo fara badan aniga qorsheheena hadda wuxuu yahay in labada kun iyo afar iyo tobanka dhammaadkeeda in in baabada loo furo maktabada iyada oo maaragtay diyaar ah oo qalabaysan runtii daabtu aada iyo aada u weyn tahay ma hubno in hadda sanad gudihiisu inaan wada buuxinana maba rabnaba sababtoo ah waxaa waxaa jiro maaragtay mar walba waxbaa soo baxo ama ha noqdeen bugaag cusub ama ha noqdeen macluumaad cusub marka waxaan rabnaa runtii in tartiib tartiib laakiin adliist marka hore inaan ku bilowno af soomaali oo ah luuqadeena hooyo inay qayb yeelato ama ama hal dabaq afka carabiga afka ingiriisiga talyaaniga iyo qayb aan ugu talagalnay inay noqoto qaybta maaragtay dunida maadaama dadka soomaalida ay baxeen oo wadamo badan oo luuqado kala duwan looga hadlo ay ay ku nool yihiin waxyaabaha soomaaliya iyo dad umada soomaaliyeed laga qoray oo luuqadaha kala ahna in ay qayb yeeshaan dhegeysto kale ayaa qadka ku jira dhegeysta ku bilo magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso magacay waa cali xuseen guure waxaa kaala soo xiriiraya wadanka suudaan gaar ahaan intaa kaas ahaan khartuum kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha hortana aada umahadsan tahay idinkan oo v o aada umahadsan tihiin aniga fikirkeyga hortar waxa un isleeyahay in badan in wadanka un wax badan qodobaad badan oo loo baahnaa in lagu tillaabsanayo marka koowaad maktabada faa'iidooyin badanna u leedahay ummadda soomaaliyeed waxaa kamid a ummadda faa'iidooyinka farabahan u leedahay qoraayaasha adduunka soomaaliyeed ee ku baahsan meela afkaartooda ku nashir karaan horta way tahay ardayda meela macluumaadku ay ka qaadan karaan way tahay waxaa kaleeto ay tahay ninka ajnabiga ah meel oo macluumaad kusoo raadsan kara way tahay oo maktabada qaranka ah ninka soomaaliga ee abwaanka ama ninka soomaaliga ee qoraaga ah meel afkaartiisa uu kusoo bandhin kara ayadana way tahay marka anigu fikirkii waxaa is leeyahay waxyaabo fara badan oo loo baahnaa oo sheeg loo baahnaa jiraa jirjirta hadda marka waxaa is leeyahay in aada daruuri u tahay in maktabada la sameeyo waan umahad celinayna dadka mashruucaas waday annaga haddaan nahay heer suudan waxaan leenahay waa ku faraxsannahay wixii afkaara wixii kaletan insha allah anaga lasoo xoogeli doonaa haddaad qabto su-aal ku aadan macluumaadka la xiriira ama wararka ku saabsan maktabadan cusub waayahay aniga waxaan rabaa hal su-aal inaa weydiiyo su-aashaa weydiinaya waxay tahay ummadda soomaaliyeed oo dhan makas ma mushaarakayn karaa ama maka qaybgeli karaan afkaartooda iyo waxyaabahooda dhan ama macluumaadkooda xodan macnaha masoo dhigi karaan mmaku shaarin karaan waxaad ula jeedaa maktabaddu ma u furan tahay qof walba oo soomaaliyeed oo doonaya in waxa uu qoray ama aragtidiisa ama ra'yigiisa uu ku biiriyo ha ha walaal ha saasa ka walaal aad baad aad baad umahadsan tahay cali xuseen guure oo naga soo wacay magaalada khartoum ee dalka suudaan seyna waad maqlaysaa ha cali runtii waa waa qof walba oo soomaali ah annaga hadda waxaan qorsheynaynaa marka hadda dhismaha aan guda galno in aan samayno in xog ururis sababtoo ah maktabadii hore ee soomaaliya wixii yaalay oo dhan maktabada ummadda way lumeen oo dagaalkii ayay ku ku burbureen oo runtii waxba hadda lagama hayo marka waxaan rabnaa inaan horta dunida dhan intaan la xiriirno meelana waa hadda waa tilmaannay dhowr jaamacadood iyo iyo dad shaksiyaad ah oo haayo maaragtay xog badan bugaag ururiyo waxyaabo ururiyo marka waxaan samaynaynaa runtii wax aan ubixinay global book drive ama maaragtay in laga soo ururiyo dunida dacaladeeda bugaag bugaagtaasoo runtii aan rabno in ay horteed u noqdaan gaar ahaan dadka soomaalida ah ee qurbaha joogo ama ha noqdeen wadamada dariska ah ama ha noqdeen wadamada carabta ama ha noqdeen yurub iyo iyo north america meel walba ama australia meel alle meeshay joogaan runtii dad badanna wayba nala soo xiriireen oo dadaaba hadda bilaabayba in ay sii ururiyaan bugaag u ururiyaan maktabada ummadda marka runtii waa qof walba oo soomaali ah sida alle iyo siduu uga qayb qaadan karo waa soo dhaweyneynaa waana ku faraxsannahay waxaan rabnaa annaga mashruucan inuu noqdo mashruuc ay ay horseedayaan oo ay wadaan dadka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed bulshada qeybaheeda kala duwan oo iyagu ay maaragtay qorsheed u yihiin waxaan kaloo rabaa inaan waxyar ku daro maaragtay su-aal su-aashii hore oo la iweydiiyey qeyb kamid ah oo qeybaha kala duwan ee maktabada in ay maktabadu yeelan doonto qeyb u gaar ah caruurta oo la dhigi doono maaragtay bugaag iyo waxyaabo combyutare iyo waxyaabo kala duwan oo oo caruurtu ay isticmaalaan iyo xitaa maaragtay giimam waxbarashada la xiriiro oo caruurta ay wax ku baranayaan inaan sameyno qeyb dhalinyarada u gaar ah iyo qeybo kala duwan maadaama annaga dalkeena uu dagaal soo maray in runtii xagga maaragtay nabadda waxyaabo badan oo ku saabsan sida nabadda iyo xasiloonida loo sameeyo waxyaabo maamulka iyo iyo governanceka ama ama hay-adaha sida loo dhiso dawliga ah maadaama dadkeenu ay u badan yihiin oo ay xagga ganacsiga waxyaabo la xiriiro runtii waxaan rabnaa qeybo kala duwan oo waxyaabaha annaga baahida ummadeenu ay tahay saameynayo macluumaad la xiriiro in aan keenno oo iyo xitaa iyo buwaagtan maaragta caadiga ah novelska oo dadku ay iska akristaan oo oo fictionka ah ama waxa maaragta hal abuurka ah inaan keenno marka runtii waxaan samayn doonaa annagu waxaan rabnaa qof walba oo soomaali ah waxa uu isagu daneynayo inuu ku heli karo meesha haatanna dhegayste kale ayaa qadka ku jira oo aan soo gelinayaa dhegayste ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirayso magacaygu waa xashim masaan oo kasoo hadlaya magaalada islamabad ee waddanka bakistan haashim aad baad umahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha adoo raalliya codkaagana yar kor u yaro qaad waad ku mahadsantihiin barnaamijkiina qiimaha badan seebna waa salaamayaa arrintaas micnihii horumar kale oo ay bilowday runtii maktabad marka laga hadlaayo maktabad wax saalan ma ahan waa meel cilmi oo dhalinyaradu muxuu ahayto ay ka raadsadaan waxyaabaha ay u baahan yihiin oo zaa'idka ah sida ardayda iyo waxyaabahaas oo dhan samecase waa meel micnihii wax lagu kaydiyo muxuu ahayto waxyaabaha historyga bugaagta iyo taariikhda wadanka iyo waxaas oo dhan marka waan ugu mahad celinaya dib u habeyntaas ay seena hormoodka u tahay waa gartay haddii aad qabto su-aal ku aadan macluumaadka maktabaddan iyo waxay tahay haddaad wax un su-aal ka qabto oo islahayd cid kaaga jawaabta ma helaysaa saynab ayaa diyaar u ah ha micnihii waxaan weydiin lahaa saynab maadaama maktabaddu ay tahay maktabad soomaaliyeed ma waxaad dhigi dhigi doontaan bugaag u badan bugaagta soomaaliga afka soomaaliga ku qoran maadaama dadka soomaaliga aysan luuqado badan wada akrin mise waxaad ugu talagasheen ardayda bese inay micnihii daalacdaan aada aad baad umahadsan tahay ardaygaasi haashim oo nagala soo xiriiray dalka bakistan magaalada islaamabad sayna baad maqlaysaa ha runtii horta annaga luuqada soomaaliga waa luuqadeeni waana runtii luuqad hadda saddex iyo labaatankii sane lasoo dhaafay uu dib u dhac ku dhacay marka luuqada soomaaliga wax alaaliya wixii lagu qoray waxaan rabnaa in ay maktabada yaalaan laakiin sidoo kale waxaa iyagadana maadaama maaragtay ardayda iyo iyo dadka soomaalida ah ay ay isticmaalaan luuqado kala duwan gaar ahaan maaragtay dadka maaragtay xirfadleyda ah ee shaqeeya iyaguna in aan aan keenno macluumaad badan oo ingiriisi ah sababtoo ah waxaan ognahay luuqada soomaaliga waxa lagu qoray in aysan badnayn ilaa iyo hadda maaragtay ilaa saddex boqol iyo konton nuqul ama buga oo bugaag iyo ah ayaan maaragtay helnay oo naloo ballan qaaday waana badinaynaa laakiin waxay runtii hadda in mugeedu u badnaan doonaa hadda laba iyo labaatanka kun ee buug oo aan hayno waa wada ingiriisi marka ingiriisiga buwaag badan ayaan maaragtay ka keeni doonaa sidoo kale maaragtay luuqada carabiga maadaama hadda dad badan oo soomaali ah diinteenana ay luuqada carabiga ku qoran tahay runtii luuqada labaad ee soowadanka soomaaliyana ayba tahay luuqada carabiga ah waxaan keeni doonaa buwaag badan oo carabi ah oo ay ku jiraan xagga diinta iyo iyo cilmiyada kale oo dhan aqoonta kala duwan waxaan kaloo keeni doonaa talyaani oo maadaama soomaaliya wax badan talyaani looga qoray luuqada talyaaniga waa keeni doonaa iyo luuqado kale oo iyaguna hal qayb aan isugu geyn doono laakiin hadda afartaas luuqadood ayaan runtii iyagu xoog ku yeelan doono maadaama ay jiraan maaragtay waxyaabo badan oo laga qoray oo lagu qoray luuqadahaas aad baad umahadsan tahay saynab bal waxaan rabaa maktabaddan waxbarasho ayay qusaysaa oo inta badan marka laga reebo taariikhda iyo waxa dhaxalgalka bulshada u ah ay keedinayso haddana waa mid qeyb ka qaadanaysa horumarinta waxbarashada soomaaliya ama tacliinta soomaaliya marka haddaad fiiriso magaalada muqdisho iyo magaalooyin kale ee soomaaliya jaamacado waaweyn baa ka dhisan dad aqoon-yahan ayaa jaamacadaha isku taxaluujiyey oo dadaal sameeyey oo jaamacadaha furay intii barnaamijkuu socdana waxaad xustay in maktabada ay ku yaalaan jaamacadaha marka iyagu laftirkooda ma kala xiriirteen si aad bal gacan uga heshaan in mashruuciina uu noqdo mashruuc guuleysta oo bahda waxbarashado dhan ay kaalin ku yeeshaan aada iyo aad runtii maaragtay xitaa guddiga maamula maktabada ummadda waxaa ku jiro dad maaragtay jaamacadaha wadanka ku yaalo muqdisho dad ka shaqeeya waxaa ku jiro wasaaradda maaragtay waxbarashada oo hadda hoos timaado adeega bulshada dad ka socdo marka runtii waxbarashadu iyagaaba maaragtay ugu badan sidoo kale waxaa ku jiro ganacsato waxaa ku jiro maaragtay ururada bulshada macadka heritage dad ka shaqeeya waa marka runtii aada iyo aad ayaan ula xiriirin aada iyo aad ayayna usoo dhaweeyeen sababto ah jaamacadaha maktabadaha leha kulligood ma wada laha jaamacadahoo dhan maktabado kuwa waaweyn laakiin maktabado maktabado way leeyihiin laakiin maktabadahoodu runta aada uma waaweyna umana furna bulshada inteeda kale laakiin waa waa waxyaabo yaryar oo oo ardaydooda un ay ay isticmaasho laakiin runtii aada iyo aada uma waaweyna maktabadaha ku yaalo marka aaday iyaguna usoo dhaweeyeen iskaashi iyo maaragtay badanna wuu naga dhexeeya dad badanna way kasoo qayb galeen xafladii aan daraad qabanay ee furitaanka mashruucan oo aada iyo aad dadka yimid waxaa aada ugu badnaa dadka maaragtay xagga waxbarashada la xiriiro marka haa aada iyo aad aan maaragtay xiriir u leenahay zaynab mar kale aad baad umahadsan tahay inaad aqbashay kana qayb qaadatay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waan kaga mahad celinaynaa idinkaa mudan aadaan ugu faraxsanahay in aan ka qayb galo waana mahadsantihiin
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo aannu kaga hadlaynay maktabadda ummadda oo dib looga yegleelayo magaalada muqdisho dhowaan barnaamijka waxaa marti ku ahayd oo qaar badan oo dhegaystayaasheenna ka mid a oo meelo kala duwan joogana ay su-aale ku weydiinayeen saynab maxamed xasan oo mashruucan madaxka ah oo joogta magaalada muqdisho inta aan barnaamij midka la mida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaa xasan aad buu u mahadsan yahay